شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii xumdat laxkaam kitaabulbuyuuc ayaan ku dhex jirnay xadiidka abu hurayra ayaan soo gaarnay الحديث الثاني والثمانون بعد المئتين مروي وحلون عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وحي قال رسول الله رسولك الهي وحي صلى الله عليه وسلم او قال وحي سمعت النبي النبي عن الله صلى الله عليه وسلم يقول حال ليهي من ادرك قفكي عليرة وسو غار ماله مالكيسه بعين ذاتديسه عند الرجل قف اكتيسه كسو غاره ow insaanin qof agtiisa ku soo gaaro waysu macna cinda rajuli nin agtiisa ow insaanin ama qofku qofkaasuu qad aflasa fadhiiray fa huwa qofkaasaa axaqu u xaqnimo badan fa huwa mankii soo gaaray aa axaqu u xaqnimo badan bihi maalka min hayri qayrkiisa isagaa uga xaqnimo badan qof haddii hantidiisa iyo daynta lagu leeyahay dayntu ay badato muflisa la yidhahda hantidiisa iyo daynta lagu leeyahay ayaa waxaa badatay daynta lagu leeyahay waxaa la yidhahdaa qad aflasa qofkaas waa faqiiray waa musallifay aa la yidhahda haddii markaas ay dacweeyaan dadka daynta leh oo waxa weeyaan ay ku dacweeyaan qaadiga waxaa waajib ku qaadi inuu xukmiyo inuu tasarrufka ka joojiyo qofkaas oo ila wax aad gali karto maalkaaga wax aad gali kartaa ma jiro wax aad bixin kartaa ma jiro wax tasarrufka kuma lihi waa inuu tasarrufka ka joojiya maalka la hayo ilaa dadkan xuquuqdoodii aa rabaa in la xifdiyeen markaasna waxaa la samayn maalkaas yaalla dadka daynta kuwa oo dhanaa la isugu yeeri marka la isugu yeero daynta uu leeyahay qof walbaa la xisaabin maalka yaallana waa la xisaabin siday u kala hanti badan yihiin qof walba inta uga soo aadi kartaa la siin wixii dhimanaadana qof walba ha ku yeeshaa la dhig kadaalika sidaasoo kale ayadoo hadda qaadi xajir ku samayn oo uusan maamulka ka joojin hadduu yidhaha anugu waa faqiiray intaanan hanti ka hayaana waa kadaalik waxa weeyaan hantidaas uu hayo iyo maal daynka lagu leeyaha la isku xisaabin marka isku in la siimaa qof kun doolar laha iyo qof toban kun laha qof walba lacagtiisa loogu dhifo waxa uga su-aali kara lacagta wakadaalika hadduu dhinto waa dhintay daynka lagu leeyaha hantidiisana waxaa badan daynka lagu leeyahay hantidaas taalla qof xaq uluhu ma jiro inuu qayb iska qaato marar badan waxaa dhacda qofaa dhiman hantidii qof waxdhogayay mid kalaa waxayay dadkii daynta lahaa ee qalabilqaysaa maati midba meeshuu ka gaaru qaada waa biliqa untaas xaq ma laha waa in daynkiisa hantida laysku keeno dadka dayntalena layskugu yeero qof walbaaba uu markaas wixii ku soo aadi karo maalkaas u dhikama daynkiisa waa inuu ka qaata laakiin qof walbaaba anuu intaasan heli daynaan kuraa waa la goostay ma jirto hal qof ayaa jira inuu hanti ka qaadan karo isagoon dadka la xisaabtanin badeecad uu ka dayntay ama ammaan ahaan ugu dhiibtay kii ammaan ahaan ugu dhiibta isaga war male iyo qofkii ka dayntay badeecad uu ka dayntay laftirkeedii u arrima shuruuday leedahay marka badeecad uu ka dayntay daatadeedu waa inay taalla waa shan daynkaas waa inaan uusan lacagtaas aan wax laga siin shay badeeca uu ka dayntay hadduu wax siiyey waxna u dhimanaayo ma ku dhegi kara badeecada dadku ula sinan yahay daynta leh laakiin waa inuusan haba yaraatee wax la siiyey isan jirin oo uusan qayb qaadan waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxaa ah inaan xaq banu aadanoo kale ku tacalluqin oo aan daynta ahayn maxaa loola jeedaa hadduu qof siiyey badeecad uu ka soo qaatuu qof siiyeyaa kaaka dhex taalla qofkuu siiyey waa cadda ma ku dhegi karo qof kaluu ka gartay waa cadda ee waxbuu ka bedelay waa badeecintaas haddii tasarruf kale galo ama xaq kale ku tacalluqana kuma dhigi karo dadka daynta uu ka mid noqon laakiin saddexdan sharti haddii la isla helo oo cayntii daatadii badeecadiisa uu arko horena uusan wax uga qaadan oo wax ka mida aan hore loo siin xaq banu aadama musliminna uusan jirin madaxadiisuu qaada cad una dhigan wuxuu leeyahay anuu ciima wax la furgoobima waxa yiya meeshan yaa qofkaas qof aan ahayn wax ma qaadan karo iyadoon la xisaabtanayn عن ابي هريره قال لك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك قفتي سو قال ما له مالك بعين ذاتيس مالك سلتكيس لما اقول ان اعتراض قفتي بين قرا وكان قادنا انت انه هي قادنا ما جبت وحد عند الرجل من اجلسنا كسو قال او انسان على قد اجلس من يا خوي وقراها qofkaasoo qad ahlaka faqiiray hadduu dhintaana waa la dhis hadduu dhinto sida abu daawuud iyo ay wariyeen xaakim xaafid ibn xajarna fakibaariga uu xasan kaga dhigay kaas wuxuu leeyahay ayumaa rajulin maanta ow aflasa u leey hadduu faqiiray iyo hadduu dhintay marka waa isku mid ayumaa rajulin maanta ow aflasa fa saaxibu mataaci axaqu bimataacihi idaa wajadahu bicaynihi marka hadduu dhintay iyo hadduu faqiiray waa isku mid qofkii soo gaara alaabtiisii fa huwa asaga axaqu waxa qiimo badan bihi maalkaas min kayrihi dadka kaloo daynka kule asaga waxa qiimo badan الحديث الثالث والثلاثون بعد المئتين حديثك سيديتا يصدحي لوضعه كقضى المروي وعلى ولي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر وحوري جعل جعل النبي مضي وقوه يا ري صلى الله عليه وسلم وفي لفظ واحد سبحانه قال النبي النبي وهو حكم بشفعة شفعة في كل مال مال دمانتي سكوكو في مال كاس الله يقسم عن لقيبين فإذا وقعت الحدود حدود حتى يتحضر وصرفت الضوق ودوينك لك اللحي فلا شفعة وحش حلقة مجد شفعة من الشرق على كيني فرد كسور جدا شيء الله لا شرق يا لله مسقطة شيء قد كان فرد يا لله أما الزوج شرطي شرطي وحويا وشيء لبدا وزوج زوج يا شرطي وزوج شرطي زوج وشيء لبدا فردنا وامد وامد marka shartiga macnaheeda waxa weeye shubcada macnaheeda baabka rubaada waxa weeye laba qofaa shurkaa waxayna shurka ku yihiin hanti maguurtaan shufcadu wax kale ma gasho maguurtada bisay gasha waxay shubka ku yihiin hanti maguurtaan guriga isla leeyihin gurigii lama qaybin waa isla leeyihin amase guriga midna saddex qol leey midna laba qol leey laakiin waa isku hal albaab hal dariiq beeray isla leeyihiin geeda beera ku yaalla geed canbeeja geed tibirya isla leeyihiin hanti maguurtaa hadday isla leeyihiin oo labadii qofba isla laheed mid ka miduhu gato qofka uu ka gatay nasiibkiisii qofkii kale ee lalahaa qofkaan wax gatay hantida ee nasiibkiisii kan uu gatay wuxuu xaq u leeyahay midkan cusub oo shukada ku soo biiray inuu yidhaha imisaa lagaa siiyey intaasoo fardiidda ka bax mana diidi karata sababtaa marta shurkadu waa wax dhibala labada qof oo shurkada waa isku dhibtoomaya ilaa waa laba qof oo hanti ka dhaxayda sidaa darteed qofku wuxuu la shurkoobaa qofku ka fiirsaday ay isdabci qaban karaan uu aaminay dhib badan aa ka imaan kara haddii kale sidaas darteeda qofkii shariiga lahaa hantida maguurtada ah ee aan la qaybin qofkii shariiga kulaha hadduu nasiibkiisii qof kale ka qabto oo qof cusub yimaado yidhahda nasiibkii hebel anaale isoo istaago anaale nasiibkii hebel kii kale wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhahda hebela kaa gatay haa imisuu kaa siiyey intaasoo maya aniga bixi maahan wax jira maahan qaabo leeyahay or yani gurigaas isbuwaa duu diida qaadiga loo sheegaa ma diidi karto dhan qaadi jirin hadda fawda iska noqon waa yaa xoog badan waa markaasoo dee fogtahay wax badan allaaba deen dawla jirin xuquuq badan iyo aan wax badan allaaba manaadaan dawla jirin ma garat shufca la yidhahdaa sharciga islaamka wuxuu yaqaanaa aldararu yuzaal bararka waa la suuliyaa lama ogola dhib dhibaana ninka halkan uga imaan kara shufca la yidhaha baabkaasuu qaanaa xadiidkan marka baab uma samayn matrigu laakiin shaarixa waxa dhacday baab u sameeya isagu عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل النبي النبي وهو يالي صلى الله عليه وسلم بشفعة شفعة وفي لفظ وحفظنا قضى النبي النبي يحكم بشفعة شفعة في كل مال مال فصول الله يقسم qasab aan la qaybin waa maal aan la qaybin shafiyaduna waxay ku daraan wax qaybsani kara waa inuu yahay oo maal lam yuqsabkan ka fahmaynaayo ee waxaan qaybsani karin hadduu yahay ceeb oo kale iyo hal suuriyo yar waxay leeyihiin shubca ma gasho xeel ceel lama qaybin kara mogta qaybuma gasho ceel halkaa ka qaybina ceel meel ka qodan meel laga kala gooyo male suuli yar oo suuqa ku yaalla ay wada leeyihin oo yar laba suuli lagama dhigi karo soomaa waxay leeyihin kuwa samray shubca ma gasho laakiin cillada shufcada loo baneeyey way ku jirtaa fii kulli maalin maalka meentiisuu nabigu ugu xukmiyo shufcada lam yuqsam aan la qaybin fa idaa waqacat min alxuduudu xuduud hadday dhacdo oo la kala qaybsado beertii gurigii geedihii haddii la kala qaybsado oo qof walba dhulkiisa xuduud u leeyahay wasurifat duruqu wadooyin kale la kala leexiyo falaa shubcata shubca ma jirto qof walba nasiibkiisa xor u yahay qofkuna uu ka gara gara markaas mar haddaad kala goosateen oo qof walba gooskiisa xuduud u leeyahay beerta intuu leeyahay guriga intuu leeyahay wadooyinkiina la kala leexiyay iswadacaysa ahaan isku albaab ahayn khalaas deriskaygaa laga gatay anaan celinaayo deriskan way dhibaa ma la ogola taas falaa shubcata shubca ma jirto markaas الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين حديث سيدتنا يا أخي لما بقول لك هذا وقف الله عطية وقف أيوة عطية باب وقف إلى الله كفاحة مروي وعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر قولي قد أصاب عمر عمر بن الخطاب وأبيس قف أبيس من عيسى لما قاموي مرقوي يا ريو هبلو كنو إلى هذا وحاس وردينو أبيس ومجيسى مضواه ama aabbe hebel uu yidhaahdo waa inuu aabba u yidhahdo bis ama hooyo magaciisa inuu ugu dhawaaqo lama aqbalo laakiin khabar marka intuu ka sheekaynayo hebel hebelaa saas yeelay waa dhihi kara aabiis magaciisa ma tilmaamo khabarka iyo nidaha isma laha markuu ka sheekaynayo facala fulaani bnu fulaan kada wa kada u dhihi kara hebel hebel saasuu yeelay waa aabiisada hebel weyn waa u dhihi kara laakiin naado markay tahay may lama aqbalo kalaba masalo islahayn qoysa isaga kaa qaldanin عن عبد الله بن عمر يلوي رضي الله عنهما قال النبي قد أصاب عمر عمر روحه هري أرضا نوم بخيرا خيرا أيقوم كهري خيرا خيرا وحويان مقالة يهود أي دقلين وكده وحوي مقالة المدينة أي كهر مقالة يهود أي دقلين ومقالة المدينة كده أي كهر وإلى الله ما تقل السعود لما ما للسعود عامق لما تقل السعود هل ما للسعود oo kaleeta u jirta marka sanadii toddobaad ayaa nabiga sal allahu calayh wasalam ayuu furtay sanadii toddobaad ayuu furtay oo yahuudda xoog looga furtay shaarixaas islama socdaan matniga iska fiiriya tafsiirku waa asagaa mid walba sheega xadiiska walba markuu kala bedelo hoosuu ku sheegaa xadiiskan anaa bedelay buu leeyahay oo meesha ku qoray shaarixa tafsiirka aad baa kan u kala bedbedelaa marka iska fiiriya isagaa hoos ku sheegayo dhaabka axdiiska ana midibla ka geliyey midibla ana ka soo qaaday midibla ana ku qoray anaga waan kan u yeelay waa waxyaalo dheeraada isagu iska leeyay annagana matnigii qaabkiisa u socona oo qaabkii matnigana fayna kan sax saas weye marka waxa weeyaan khaybar saasay ahayd marka sanadii toddobaad ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam ayuu furtay markuu furtay dhulkaanu marka ka helay cumar ibnu khataab nabiga wuxuu u qaybiyey dhulkii mujaahidiintii oo qaniimadaas helay ayuu u qaybiyey dhulkii wuxuuna ahaa magaalada khaybarna magaala waxa weeyaan caan ku ah zarciga aheed iyo timaanta oo timireelyaalka iyo zarciga caan ku ah dhulbeeleed mujaahidiintiyaa loo qaybiyey qof walba dhul u helay dhulal waaweyn ayaa helay marka dhulkii ugu qaalisanaayo weligiis cuna helo markaasuu helay قد أصابه عمر عمر أنفقوا بخيمراء يكيرا فأتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله حال ثلاثة شغية فيها تحديد قلت وحوي مركه فوشي ونادي وكل قاطه ذلك أهل العلم قال الله تشهده هو إلى مخلقاء وفاعا وقلت إلهي قال لأن جدسي أجلك ومنهج في صحابة يغنم أي وحوي ينكبر صلى الله عليه وسلم nabigu u yimid asagoo kala tashanayo isla dhulkan waa dhul weyn oo qaali ah wax adduunyo loo quura maaha oo adduunyaha loo haysan karo waa wax qaali ah waa in aakhira loo hormariyo saxaabaduna noocaasay caan u ahaayeen hantidooda shayga ugu qaalisan adduunyo uma quwi jirin xogaaga liiliitay adduunyadu isticmaali jirin laakiin beeraha waaweyn hantida qaaliga ah waxa weeyaan aakhiradaynu hormari jireen badan فأتى النبي نبي صلى الله عليه وسلم يستأمره حال كلام الشرع فيها كحيدا فقال وحولي يا رسول الله رسولك الله فقال عمر وحولي يا رسول الله رسولك الله إني عليك أصبت وحن علي أرض النور بخير رأيان كهلاي وقديمتي قسمي يسوء آلي نوركاس واللام أصيب أنا الهيرين مالا مال قبل هذا الكهر مالكاس هو أنفس كقابسا عندي أكتئيده منه نوركاس فما تأمرني فيه به حتى أمريضا مو كقال سوّل لي معنى لي والأولاد قيمة بضا ومبير بيرعا كنت كنت على صنعي ما ينطاق وحمتي وكسوه إيه ملك النوع عامك حال رب لنا إذا فقال الوضري شئت هدام ربك حبست وحبست إذا أصلح أسل كده وحبست إذا وانعي وقوقت إذا وقوقت إذا وقوقت إذا وصدقه قوم به الشيء هو اجر بدن وقف شيء هو اجر بدن وانا صدق ده شيء او قف مركو دنتو اجر كو سوده ميد كامل او النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا بالثلاث صدق ان عقله صدقه جاريه شيء ابو نول الله بحري او صدقتي ابو قبل جيل يخص عينه سيدي ما كان مولات السعيدين وما كان معها وشيء اجباري marka wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam in shiita baba fahabta wal habisa ila asla asalkiiri wa tasaddaqta bi awana sadaqaysanaya asalka wal habisa qof iska maraha qof shakhsi oo gooni u mara lama gali karo lama dhaxli karo halkaas weligeed ku ool leh waana sadaqaysan waxa ka soo baxa waxa ka soo baxa waxaana ay sadaqa ku noqon qofka waaqifka qofka uu ku sadaqeeyo oo yiraahdeen dadka noocaas aan ku sadaqeeyo waxa la rabaa inuu ku sadaqeeyo asal oo mawjuud ah dad hadda la heli karo iyo farq la yanqadi farq aan kul sida caalam tahay hebel hebel aan ku waqfayo iska aamuso waqf ma oo tarwaqo biman raba markuu dhinto yaa hantida isticmaala waa inaan cadayna oo qowlku soconaya waqfayna taas cadayna raba tira hebel hebel hebel sidaas ayuu ku socotaa ama sika sheegin sifaadaas dadka laha ugu talagal qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn cumar fatasaddaqa waa sadaqaystay adag qaabahey bihaa dhulkaas gayra laakini annahu dhulkaas laa yubaacu magadi ma asla asalkeeda gayra laakini annahu dhulkaas annahu sha'niyade laa yubaacu magadi ma asla asalkeeda weligeed lama gadi karo saa darteeda dhulka waqadka in la gadaa ma banaana culimmada agtirkoodu waddadaasay ka bixeen itlaaqan بدون قيد ان شيخ الاسلام ابن تيميه وعن الله رجل نكل احمد بن حنبل اصبوا مساله كصوفيرا مر البنانات تاويه هي ممكن وقف قاعد لك مساج ده غير كان بيستوي ووقف وعفوا وقف المسلمين تريبوت كلام دوكس القران مال وقف وكبس قريا بيستوي عبد عبد الله علم عاصحي قريا بيستوي عبد قرابه عاصحه مقول صاحبك guriga ku qabto waxa tiri adoon qof digi guriga ku qabto waxa tiri waxa weeye masaafir ku hadigi guriga ku qabto waxa tiri maktab ama qof taaba halale guriga ku qabto qabto waxa tiri hal kale dhaqara ka soo baxana agoomaha la sii waxa weeye shaygii aad waqtay weli salama garayo akthar min ma saasi ku tagay ee wuxuu ka soo dheeraa أحمد بن حنبل شيخ الإسلام التيمي أنا مسألة الآن وحوجيو يأدب ابن القيم shaygii waxaan lagu waqfay meeshii hadduu ka soco waayo meel waxaa dhacda ayaa wax lagu waqfay masjidaa lagu waqfay masjidkii wax ku tukada waagida waa la waay baahi badan oo kalana taal dad masaafira meelay seexdaa lalayahay maktab kitaaba meel kutuba la dhigaa lalayahay aqoonaa meel gashada qof ku tukaya meeshan ma jiro hadda kadibna la rajaymaya meesha dib loogu soo laabtay ku tukado baahi kala laakiin loo qabo kuleeyahay markaas waa la wareeji karaa ta masjidnimadii laga wareejiyo ama bankiga lacagta meel la dhiga laleeyahay bankiga ka dhig bankinimaad ku waqf waxaa leedahay masjidkan waxa weeye bankaa laga dhigo meeshaas bankii u baahan tahay cumar ibn khataab sidaas uga yeelay bankigu maruu jajaray kuufa oo baytulmaalka muslimiintu jajaray masjidkii u yidhaah laga dhigo taasaad ma yeeli kartaa bankiga kuwan rada ka shaqaynaa laga hadli maa banki oo baytulmaal islaamka laga hadla banki islaamiya waa muslimiinta laftooda ka shaqeeyo hantida caamkaa la dhigo ma jiro marka haddii dantii loo waqtay soco weydo waa la gadi waxaa loo beddeli mid kale maslaxad kale oo midda ugu fiican oo la awoodo laakiin bisharti culamada qaarka waxay ku daraan dadka ahlucilmiga oo meeshaas markaas jooga in lagala tashado inay shardi tahay maxaa yeele ayagaa garan kara oo mas arrintaas waxa ka soco kara iyo waxaan suurtagalka ahayn halkaas mar ayaa laga dhigan laakiin si kale looma gado haddiiba hadda dantii loo waqay suurtagal tahayna madar loo ogola lamana bedeli karo lamana gadi karo walaa yuuhaba lama hiday karo qof lama sii karo adaa lagu sii beerta lama dhihi karo waqafkana waa noocaas qof lama siiyo walaa yuuraku lamana dhaxlo oo caruurtii qofka waqfay caruurtiisii iyo dadkii dhaxalkiisa lahaa nimaa dhaxlima halkaasuu ku olla qaala cabdullahi ibn cumar wuxuu yidhi fatasaddaqa cumar waa sadaqaystay yuu ku sadaqaystay fi lfuqaraa'i fuqarada وفي القربى يقرانيس iyo وفي الرقاب الضومضة iyo وفي سبيل الله جهادك iyo وفي سبيل مسافرك iyo وضيف مرتقى intaasay waqtu qof kale xaaraana ka tagnuu cuno beerkaas meehiis kuma bannaana qof kale inta yimaado cuno waxay waqaf ku tahay faqiir qofkii faqiir ah meeshuu rabaa ka yimaado qaraanadiisa aad cid kala aado inta yimaado cuna qofkii qaraabadiisa ama faqiir haada ama qeli ha ahade wax uma tiiman marka maxay ku tusee faqiir kaliya wax uma waqti keliya wax u waqti kara qaraabadiisii hadduuba yahay sifadaasu ku cuna sifadaas qaraabnimada waa ku cuna wa fi riqaabi addoommada waa laga xorayna wa fii sabiilillahi jihaadka waa lagu bixina inta la gabo midhahaas amase waxa weeye midhahaas waxaa la siina mujaahidiinta saali ka dhiganaan kilinta وابن السبيل مسافر قد قصر مسافر كني هذا فقير هذا هدور مسافر يعني وحدو كلية واحدة وضيف المنطقة أما فقير هذا هل يوحاني المنطقة هدو يوم ايش الدكري أو يمادو بيرتا عمر مسكت المسكحون يا كشقينا أحد كشيء قال وقاوه الرضا وحل إلى ناظر ناظر معنى إذا وحويان قبك إلى علينا يوهبك مسجدك هدوسا قبك إلى علينا waxa weeye lagu tukan baa laba subax la isugu imaamo waa hallaaba shay kastoo la waqto hadduu masjid yahay hadduu dugsi yahay hadduu ceel yahay hadduu guri yahay qof naadir oo mas-uul ka oo ilaaliya oo masaalixdii ku xifdiya waa in la helaa qofkaas ma nolol u baahay beertan yaa ilaalina naadirka ah marka qofkii naadir ka noqda cumar marka waa waa caam yeer qof alla qofkii naadir ka noqda waxbuu ka cuni karaa ilaa qofkii beer nin sadaqaystay وحوسك أن يقف فرما قف فرما ملك عمر لي ولا جناح الذنب معها على من قف كيس وليها توليوم مع الله أن يكون يكفر منها حق بالمعروف سوى ناجل ليقان معروف وهو الشيء عطان شرع الحديث أصان قد حد لو يري عرفنا الله فوانا حكام فرطان فانا كميرا قفك اسمانيركا sida urfiga iyo qalbka beer ka shaqeeya xoolaha ku qaato kala qaadana laakiin hanti kama tabcan karo xoogaaga qof beerta ka shaqeeyay inta uu helo kalo la siiyo intaasoo kale uu ka cunay kurfigaa loola laaban beerta tanoo kalaa qofka ka shaqeeya wuxuu ka qaatu ka qaadan kurfigaa loola laaban ilaa sharciga iyo xukmigu ceshay oo yudcima inuu quudiyana dembi kuma ahan sadiiqan sadiiq qofkan ka shaqeeya asaga sida kurfiga lagu yaqaan ku cuna hantina kama tabcan karo kow haddii qof saaxiibkiisu u yimaadana waa ka quudi kara wey waa ka quudi karaa غير متمول فيه حاوسا كما ليس مال كما تبعك وفي لفظ غير متأثر حاوسا مال قسم ليس واسمه متأثر وحوي وحل رجل مال أصل مال كما تبعك أي غير متخذ أصل المال غير متخذ أصل المال مال أسر كما تبعك وفي مال كما تبعك لكن هذا وجهه وقفك شغاله وقفه انت سوكا قارك انت سوكا قارك الحديث الخامس والثمانون بعد المئتين مروي وحلوي عن عمر رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب حملت وعن صدقيتي على فرس فرس في سبيل الله جهالا مفصل صدقيتي حملت وعوي واسيي هذا الرجل عرفت وحوي قفل فرس هنا يقول حملت على فرس فرسا قحن بعض معناها فرس سيي حملت على فرس فرس ايام قصة صدقيتي في سبيل الجهاد من سيئ ويركو جهاد تعرفوا معنى إذا وحوى المسلمين تو إنه كنت عوران ضاعرة سيدة جهاد كوكرة ومد جهاد يوبحي يمد وحوى المحارين دي ويعي لغضاء فأطاعه منك واطيعي فأطاعه فرسي واطيعي الذي منك كان هو عند ورديس منك واطيعي فرسي مطلوب فرس بسكت يعمل وعطولي وفريري فرس أبو قيمة ظلنا وقها واطيعي فرس الله ربنا طيعه فأردت وعن دمعين أن أشتريه من أكاك طبعا منك إنه قرر هنا وليه كوغان إنه اسكت قرر يوغان marka inay ka soo iibsadaan dana wadanantu waxaan u maleeyey uli annahu ninkaasu yabiicu faraska inuu ku gadayo biruqsin raqiis qiimo yar inuu ku gadayana waa u maleeyey marka saxaabadu inta wax sameeyaan oo soo ordaan nabiga saasaan yeelay baraha la dhihi jirin shayga intaysan ku dhaqaaqin ay dhihi jireen rasuulka loo sharci kuu ka qaba kaasa u badneed marmar waa dhihi jirta qof inta wax sameeyey nabiga u yimaado sida ninkii maalintii ramadaan oo kale waxa weeyaan aan islaamkiisa ku dhacay aan soo ogaanay laakiin nin khata ku dhaco is og inuu dembi kale kaas naftiisu aha laakiin mas'ale ay ka jaahin yihiin inta ku dhacaan hadhow saan yeelaa badana ma dhihi jiro uma qofmayn markay shay ku dhaqaaqayaan intaysan ku dhaqaaqin nabiga ula soo laaban jirin muuminiinta waxaa laga rabaa shay kasta intaysan ku dhaqaaqin inay ahlucilmiga ula soo laabtaan oy wax ka weydiiyeen مركز النبي ويدي فسألت النبي النبي ويدي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ويدي لا تشتري هكذا هكذا ولا تحدها كل عبان في صدقتك صدقنا لها كل عبان وإن أعطاك وخلق كاسي يهدور ربو بالدرهم شرب كاسي هل شرب هدور كاسي هكذا هل شرب حطاكو سينيو هكذا معايا فإن العائد قد كل عبد في هبتي وحبوب شيء كالعائد قد كل عبد كل من في قيه متكيس قد انتهى قاعي وقاعي سبو الله كل من سواء فرق ما سلا سقل مفرقة وحاب غير كل عبد قالك أقول شيء ما كان عبد شيء عبد بحينه وقف سيده بيبقوا من لابد وكاعي شريف ديكت مقوبة أي مطلوب تجيس كل عبد منه ما بناه waxa la mida wixii adigu aad sadaqaysatay ma gala kartid kuma banaana inaad gadata midana waxaa dhacdo aad ku badan mararka gabal miyiga oo kale qofaa sadaqadii u bixin neef ari ka soo bixin qof buu siin markaasu leey waa miyuba weli kale ma hoogaa iga galad kaas eesaanta wuu yaqaanaa waa neefku tani ayaydeed iyo hooyadeed uu yiqiino aad u qiimo badan kaas hoogaa uu leey keen baa hore kaa gadaaya dadkaday ama hasha geelu baa sii darnaadeen waa eber sadaqadaada lama gato neefkaan adugu aad bixinay jeelad u bixinay sekaad u bixinay qof qaraabahaad siiday miskiinaad siiday neefkaa dib uga gada jirta adugu shilinkabaad neefkiiyo melyar jooga ku shilin siisanay neef aad bixinay ma ku laaban kartid haddaad iska siday sadaqa caadi ahaydna kuma laaban kartid inaadada ka xishataana iskaba daa taasmaba kuu banaana ilaa hal masalo soo socota maahan وفي لفظ وحاكوسنا الذي طبقا يعود كل عبانا في صدقة صدقة سكلك اي ولبي اي ولبي يا طبقة صدقة كل عبانا اي ياسو يعود كل عبانا يفي قيه مطقس اي وقاعي وقاعي سدب وحنا يولبي قف انت وحصدقية صدقة الحشرية صدقة الحشرية اما هكذا اما هي لانه وكاء الحشرية marka qofna wax uu baxshay uu sadigu laaba الحديث السادس والثمانون بعد المئتين مروي واحد يقول عن ابن عباس أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيه العيد قبك كل عبنا في هبتي هبتيس شيء قبو هبيي أو بحشي كالعيد قبك كل عبنا يولد في قليه متجيس وحارا ومن بنا الحديث الصالح حديث كالتطبيعية الحديث الصالح والثمانون بعد المئتين حديث كسيدات يتطبيع لما فقل ككبال مروي واحد يقول عن عمر بن بشير رضي الله عنهما قال عثمان بن بشير وحي تصدق علي كل يقول صدق يسي أبي أبيه ببعض ماله مال كيسا قبل كيسا أبيه أيام مال كيسا قبل كبير السيئ ويقول صدق يسي عروض على مالك راسيك تعالي رادين عروض يكا عاوة شيء حتى راسيك منك عاوة شيء منك عاوة شيء وهو سيدك التوالي بالكينة هذا هو نعطينا سسكا يسكي سسكا يسكي abeegay u sadaqaystay maalkiisa gabal ka mid a fa qaalat ummi hooyadaya waxay tidhi camratu bintu rawaaxa hooyaday camra binti rawaaxa waxay tidhi laa ardaa raalli noqoma xataa tushida ilaa aad markhaati uga dhagto rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam wiilkayga hantidaa aad siday uga qanci maayo tidhi anaa siiyey markhaatiha loo yeero waxyaalaha hibaadka oo sadaqaadka oo caruurtaada xadisiinayda markhaati in loo yeeraa waa wax fiican waxayna dhawowta hedhow dambe muran markaad dhimato ka gadaan markastoo xalalkeeda laba carruuroo walaalto isdacweynayda annaga bahyarkiiaan ahayn aabbaana siiyey waa kuwa waabayna leeyihin maya mas ma sii karo dhaxale aheed waxaas marka aabbaha ka shaqeeyey iyo qofkii yeelay wixii aad baxaydo dariiq sharciya ku bixi oo horta sharci waxa aan wax ku bixin haddaad bixidaan markhaatuu sameey markhaatuu samee masaladaas waa muhiim haddaanan markhaatuu samayn dhibka ka yimaadayaa ka muhiim marka waxay tiri markhaati waa inaad u samaydaa ilaa aad rasuulka weliba markhaati uga dhigta raalli noqoma fantalaqa waa tegay min abi aabe ilaa rasuulillahi rasuulka lagu tegay sala allahu calayhi wasalama liyushhida si uu u markhaati geliyo calaa sadaqati sadaqadeed marka hibada sadaqa waa laiska yidhaha waa hib sadaqadayda si uu markhaati uga dhigo waxa weeyaan ayuu rasuulka ugu tegay sala allahu calayhi wasalam faqaala lahu rasuulullahi rasuulka allah ku yidhi sala allahu calayhi wasalam shalay shan kun oo doolar baa in lagu daweeyey waxaa la kii kale shan kun laba sano lugtiisa jabnaa ma aha islaamku taas ma aha ma aha midaa baahirkoodu yahayna waa jiran yahay dibadda loo qaadu rabaa dhaqtar la geeyo wax kasta ha ku baxeen waa lagu daweeyey cajli darana ma aha ayna baahirka baahir ka gooni ahayda ibnulmuraqil iclaamka wuxuu yidhaha karaahada iyo taxriimka waxay tahay markay baahida carruurtu shaygay u siman yihiin shayga baahidooda u siman tahay ha ugu kala boonaa wixii hantiya oo hantiyaan meel loo dhiganaya ha ugu kala boonaa ha ugu kala boonaa laakiin wuxuu yidhi faidaa tafaawatuu falaysa fi tafdiili wataksiisi almaxduuru saalikum fatanabah hadday baahidu kala badato waxa weeye inaad ku kala badido amaad mid wax gooniya sidoo baahidiisa dabagtaa maxduur kuma jirin ogow kuna bereer maalan mid waa biishaaw gurigaagu jooga beriisku guriga ka xunaa midna xaasuu leeyahay waa ka caddahay isagii xaaskii baa gaajooli mid waxa weeye sax beriis guriga ka xunaa midna lacag ebruu kulayo u baahanya labadoodu waa isla haddaad isla biisho cigala barana kanna waxuu u baahan yaad siini kanna inta u beriisku u baahan cidda ka xuna waana cadli laakiin waxaa la diidaa inaad wax la maalaysto ugu kala horaato mise labadoodii way isla qaangaareen way isla xoog egyihiin waa wada joogaan way isla caafimaad egyihiin way isla caqli egyihiin midaad u guuriyo reer muslimina caqli iska dhicso waa hadda buur labadoodii wada joogaan bay mid maalka qaado oo hanti ka dhigo midna waxba ma haysto waa cayb waa buur waxaan rabaa waxyaalaha baahida ay u siran yihiin aan u sinto laakiin midaa guursaday midna ma guursan adigu maada guurina ma xaaskee u biishay ka bil lama heli karo kanuna gurigiiu ka cunaa wax cadaalad darraaru kuma jirto taas cadaalad darra kuma jirto ilaa baahi gooniya xagga haysan baahi gooniya midaa tacliim ku jira tacliimtiiad ka diidta kan kalena aduu tacliimtii uma diidin ama isagaa diiday amase ma gaarin tacliimtana dhaqaale xoog lahaa ku bixin maaha cadaalad darro taas cadaalad darra maaha calaa kulli xaal waxaa kuu soo koobaya baahidii dheeraada oo mid leeyahay in la xalliyaa cadaalad darra maaha لكن ظاهرة اسمه هو كرطانا الحديث الثامن والثمانون بعد المئتين مروي وحده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي مريم صلى الله عليه وسلم عامر وهو كل شقالي اهل خيبر غير خيبر بشكل ما شيء بركيس يخرج كصبحا منها الله ومن تمر تنير او زري او برقه مجالة خيبر سيدة غروب سو شيخ magaalada madiinay waxay u jirtaa aduu laba maalin socod afar marxalay u jirtaa waa laba maalin socod wey laba maalin socod ayay u jirtaa sanadii toddobaad ayaa la furtay sanadii toddobaad oo hijriyada ayaa la furtay magaalo aad u dhulbeeraleey ayay ahayd yahuudaa deganeed markii nabigu furtay sala allahu caleyh wasalama dhulkii wuxuu u qaybiyey mujaahidiintii dariibadii wixii khumuskaana khumusaana looga qaado intii kalena mujaahidiintia loo qaybiyey nin walbaa beer weyn oo timir ah oo zarcila uu iska helo dhaqaalaha ka soo baxaan la leegelin laakiin hadda beeraa la helay halkaas jihaadka ku joogsada maaha haddii beerta iyagu ay ka shaqeeyaana jihaadkiia ka cadilmaan iyo dacwadii ay wadeen si umadii maslaxa la isugu helo yahuuddii ayagaa u aqoon badan dhulkaan sida loo beero oo loo qabco ayagiiu nabigu kula heshiye ayagii laftigooda laga furtay wuxuu dhulkaanaad ka shaqaynaydaan beerahaanaad falaydaan idinkaa maalgeline wixii ka soo baxaa oo loo kala baxo nin kasta mujaahida markii ay dhammaato beertu soo goydu imaana markaasuu leeyahay barkaydiisii barkiisuu ka raran markaasuu jihaadkiisii dacwadiisa iska wadan wax shaqaa lagama rabo sag ayagana barkooday qaadanay ayaguna barkooda ilaa waa waa tabxeen maxaa halkaas markaa taaga caddaatay baabu lmusaaqaat walmusaaraca wey marka meesha baabu lmusaaqaat walmusaaraca musaaqaat isla waraabin iyo isla beerasho wuxuu ka hadlaya xadiidka qaadna beerilaydu dadka shaqaalaha iloo macaamili lahaayeen beeraad leedahay beertaas geeda hadday ku yaallaan timaar waa musaaqaadaa leedahay hadduu yahay dhul bannaan oo tabada lagu beero bil sanad walba laga goostoo bannaanna musaaraca leedaada marka qofka aad kula heshiido qaadkaa nabiga haddaad yeesho waa sharci aan shubha ku jirin qofkaad la heshiid waxaad leedahay beertan tabac shardi maaha inaad abuurkeedu u dhiibto beertan tabac wixii aad ka soo saartaad intaas leedahay ma intaasaan leedahay wixii aad ku heshiida waxaad dhihi kartaa rubucaad leedahay waxaad dhihi kartaa dulusaad leedahay waxaad dhihi kartaa nisaad leedahay beertii tabcin abuur dhulkaad leedahay isna xeeg buu leeyahay wixii soo baxana waa saad u ayna ugu heshiiyeen waa xaq nabiga ayay ugu heshiiyeen waxaa kaloo ku caddaaneen kufaarta in la heshiin karo oo ganacsiga beera barashada heshiis shaqaale laga dhigan karo lagu shaqaysan karo lala heshiin karo lala ganacsan karo macaamilka adduunka lala lala samaysan karo camalana wuxuu ku shaqeeyay alla qaybana bishatri maa shay darkiisa xuju ka soo baxa minhaa aqlada qaybana oo min tamrin timir ah oo zarci ama balac ah marka waqtigii nabiga saasay ku shaqayn jireen waqtigii abuubakarna saasay ku shaqayn jireen cumar ibnu khataab waqtigiisii ayaa cumar ka raba yidhi ka baxa jasiiratul carab nabigaa ka dardaarmay in laga rabo nabigaa ka dardaarmay weliba muddo looga qaban inta alla in isugaa joogaynaana la yidhi sidii ay noqotay waxa weeyaan cumar ibnu khataabaa raray oo dardaaranka nabiga oofiyey sala allahu calayh wasalam alxadiidu taasa watamaanu حديث سيدنا يا سغالي بعد المئتين مروي وحلا ولا عن رافع بن خديج قال وحنا كنا وحنا عين اكثر الانصار انصار هو كبدا حقلا مبيرات مبيرات ممكن عرسنك او مبيرات كان ايال الى حقل وكنا وحنا نكرك وكري يا الله بابوك وحن كري جرني على ان لنا ان نسقناتي هذه نوكان انت صحيح walahum shaqaalahan ay u sugnaatay haadii dhulkaas firiya hubay dhulbeereeda meeshaan qof ku leeyahy shaqaalihii wuxuu leeyahay aniga intaasoo higtan ii beer beertana leey adigana waxaan ujiro kuu siiyey intaasoo higtar beero nuuca aaraanta waa nuucaas nuuca aaraanta waa nuuce waa nuucaan dhulkaan nin adaa iska leh beertaana leeda waa toban higtarkaasa lee shantaas higtar beero ana shantaan ibe oo xooggaan aad igu shaqaynaya waxaan kuu siiya dhulkaas aad haysato beero noocaas wey nooca caaraanta oo nabi maxamed diidi doono sala allahu calayh nabi maxamed diiday aan ula jeeda wa kunaa waxaan ay nukri kuwa kireeya laanta dhulka calaa anna lana inuu noo sugnaadan ku kireen jirnay haadihi dhulkan walow ayagana u sugnaatay haadiita maxaa loo diida waa tan marka fisaadka ku jira qanaar wey qanaarna shay uma ogola qanaar wey inay qanaarta waa qanaar farubama waxaa badan akhrajat inay wax soo saarto haadihi middan walam tukhrij aysan waxba soo saarin haadihi middan waxaa dhici karta dhulkii qofkan milkiyaha u ahaa inay wax soo saarto oo baxdo qaybtii la yidhi shaqaalow beeranaysa waxba soo saarin milkiyihii waa yimid dhulkii u baxay badan ibsaalo waa iska qurta waa la tegay ninkan dhididkiisa ugu ka baxay ugu ka baxay ka labaad waxaa dhici karta ninkii shaqaalaha dhulkii u beertay si fiicanta uga shaqeeyo inuu baxo dalabkii ka bislaado ninkii hantiiraha iyo beertaransabahan aan waxba u bixin ninkan hantidiisa beertiisa xaal ugu tabca marka shaqaalaha iska rarta badalkii odhan waa qamaan lama ogola lama yaqaan mid baxayda waxaa la rabaa beerta wada tabac wixii ka soo baxa wixii ka soo baxa sidaasaan u qaybsayna mideeda kale waxaa aamin laga yahay khiyaam ilaa dad tira intaas tabco waxaa dhacda intiisa inuu ka shaqayso taana waxa weeyaan uu noqdo qof maqan xoola looma ilaalin waayo taasaa kugu dhici karta sharci kuma ogola waxaas dhulka albaabadaasna waa xira fanahaana nabigu waa naga reebay can daalika nuucaasa nabigu naga reebay nuucaas ah beertaasna ii tala taasna adugu qobxo taasna nabigu reebay fa ama alwari lacag falam yanha falam yanhina nagama deegin falam yanhana nagama deegin فأما الوريق العقد لم ينهى عن جمده العقد وحوي هل لا كلا صوت حضي حديثك ولا صبح عنك سوء وقالي وهو حوي عبد الله بن عمر إن لا تصديق ربيعت عن كشك أيضا أبوك لو ديب وحي كصوت عن المصدر حديثك الله بعض نورات إنه خديث المحن وقالي ممكن قيبات نطبع قيبات نحيطر عن حرامتا العقد هذا ممكن ريسته ومسألة صدحة إنه ترى شغالة وعقد تاصل كسينا بيكم شغالة lacagaddii ka dharaddii ka talaxdii ka taxataa badana qiima toban kintaanaad ugu leedo tobanka kintaanaan suuqa ka soo galaana meel kale ka keeno haddaad qofkan shaqaalaha marka iskaba faydo ugu haysiis oo aad tira lacagtaas igu shaqee waa xalaal ama aad tira badeecadaas intaasoo kalaan kusiina badanka taasna waa xalaal taasna waa xalaal الحديث تسعون بعد المئتين مروي ولمسلم وحوصنا بك عن حنظلة بن قيس حنظله بن قيس وحالوري حنظله بن قيس الانصاري المدني والتابعي فقيه تابعي فقيه وي وثقه عن حنظله بن قيس قال ولي سالت وحويدي رافع بن خبيب عن كلاء الامر منك shaqay been ma la dhihi karaa facalan laa ba'sa bihi kiradaas wax dhibaataa male inamaa wax kale maaha kiradii marka xaaraan tahay waa taa oo nabigu diiday inamaa wax kale maaha kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu'aajiruuna kuwa ku kireeya calaa ahli rasuulillahi waqtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam bimaa shay cala almaadiyaanaati webiyaalka korkooda ahaaday wa aqbaali jadaawili kiriyaalka hortooda ahaaday iyo waashaashayaal mina zarci badana waxa weeyaan ninkii maalig ahay oo beerta lahaa wuxuu leeyahay aniga waxaad ii qabceen weliga geeskiisaas weliga geeskiisa kale ee kiriga biyaha markuu soo daari meesha hortiisa ku aadan xoogaa iyo dhowr loona badanana way siinayda adna beerta inta kale qab fiiri dulmiga intii nuxurka ugu badneedna asagaa weliba qaatay wuxuu leeyahay aniga waxaad ii qabcayda beerta weliga geeskiisa iyo keliga yakaa la soo lixiyey meesha biyaha uu ku soo daayo hortiisa beeraha saligayta iyo xoogaa yaro badanna waa isiiri inta kalena beerta adugu tabo maxaa imaana marka ka wax imaana biyihii inta ka bataana meeluu ii taca lahaayo ibar noqonaayo inta biyuhu ku bataan meeshii uu islahaa shaqaalahana ku qawaafana oo u baxeen markaasa hamtiinihii waxba kumaayo meesha marna meesha biyaha yaro meeshaana u baxayo weliga geesihiisa iyo keliga hortiisa kii shaqaalaha dhulkii weynaanaysiin waxba ka bixi maayo waa qanaac soomaa taasana lagu jiray marka markaasuu yidhi kaananaasu dad inamaa wax kale maahan kaananaasu dadku waxay yu'aajiruuna kuwa kireeyeen calaa ahdi rasuulillahi waqtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam bimaa shay wax ku kiran jireen cala almaadiyaanaati webiyaalka korkooda ahaaday wa aqbaali jadaawili kiriyaalka hortooda ahaaday wa ashyaa iyo shayaala mina zarci badad ah fayahlik waa halaagsana haadaadkan oo labadii nasiib mid ka mid ah wayaslabu waa nabadgala haadaadkan midna waa halaagsana midna waa nabadgala ولم يكن مصرين للناس ذاك كراء وحكرة إلا هذا كفر هذا الكاف على العجيب بقى حديث كان أحاديث تلك اللي هو الرافع بن خبيب آد أي رد بدي إلا حرمنا كان قبل كنت اضطرار الفقط ميين قار بلن أو واحد لها قبل معمول نسكور على يقاد بلدو لكن معناها فظاهر هو أو نوع أصلح على غير كراء وقت رسولك المجري نبدو النوع الدري ونوع أخاك تدوان waxaa sidaa darteeda nulqayim wuxuu idhahdaa aad qofka caalimka markuu fiiriyo nabigu waxa uu diiday waa fahma waa waxaan qof xalaal iyo xaaraan kala yaqaana ogolaagin waa nuqas inta kaleeto wixii sarci iyo timaar ah beertan ka shaqo wixii ka soo baxa boqolkiiba intaasaad leedahay waa masale cad xadiiska cabdullahi ibn cumara soo marnay oo khaybar aan caddaynayay ولم يكن للناس قد مصرين كلاه كلا إلا هذا كاسماني ولذا أرجسا تكتد سجل من مكرر عن حديث فأما شيء شيء قاسو معلوم ليقان شيء قاسو مطلوم لطمعه شيء لطمعنا قال يقول لي الشقالة وانتا صليلة قلتك شعب من هيري أنا خسين إياه لعنا هذا بضرها هذا وعلى الضمانة قاسي فلا بأس به الدمار قال المصنف مصنف كبير الماديانات الأنهار ووليات الكبار ووليات والجذورنا أنه صغير وكلغة يروي كلغة يروي كلغة الحديث الحادي والتسعون بعد المئتين مروي واحد لقوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن قطع رسول الله رسولك على وقت الحكمي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من رسينته لمن وهبت له قفك له هبه هل كان واحد لقال واحد العمرة والرقبة جاهلية هنا واحد يقين قال هذه هنا وعلى لما عمرها من رقبة قطع قطع إليه أعمرتك كذا انت أصلا كل علم بسي أما سواك سوغشتي إليه مركا عمرها هي رقبة أيال هذا أعمرتك إليه وأقول علم بسي مركا مركا صلى الله عليه وسلم وحده للطبق الشيء قف عمرس كدب واحد مرينه وسوينه qof leeyahay shaygan adaan ku cimrisi markaasuu sugana hadduu dhinto ka soo qaadaa xaruntiisu ka dhaxliga wuxuu leeyahay intuu noolaayaan ula jeedaan qofba qofka kale geeridiisu suga marka nabigaas ku celi sala allahu alay salam hantidiina ku xayaarin qofkii shay qof cimri siiyo qofkaasaa iskale waana laga dhaxlaayo ku soo laabame haddaba hay ka bixin haddaan rasuulullahi rasuulka alle wuxuu xugmiyey sala allahu caleyh wasalam بالعمرة من بسنت لمن قبل مهمة له الله به وفي لفظ واحد مسلم لكن لفظ كاس مسلم عليه انه حتى يالنا وفي لفظ للمسلمين انه يلهب وفي لفظ وحكسنا لمسلم من أعمر قفك لأمرسي أمر أمرسي لو أساق لأمرسي إيولي عقله أمرتيس فإنها أمرسين تاسو للذي قفك يسمى تنقضيها لسي لا ترجع أصول لغمه للذي قفك أعضاها سيئي قفك لأمرسي أولي عضاله حتى تنفنع الروطة عضاله فإنها أمرسين للذي قفك يسمى تنقضيها لأمرسي قفك تقضيها نسيه لا ترجعوا صلى الله عليه وسلم للذي كأعطاها سيه لأنه أص... لأنه سيسمنا لأنه قفك أصده لأنه أي من أعمر لأنه وحي بابين منك منك أو وحشي الله بني لأنه أي من أعمر قفك عمر سيه أعطى وحو بحيه أعطاها سيسمه سيسمنا سوى قعد يدعي فيه نحيس البواريد كلام حليم siismo oo kaadaxlid ay dhacday ayuu bixiyey qofkii yidhaahda shaygaan adaan ku cimri siiyey kadibna carruurtaadaan cimri siiyey hadda qofkaasaa iskale hadduu dhintana waa laga dhaxlaa kii baxshay wax loo soo laaban maayo mid soo laabayna jirta marka waxaana kala caddaynaya riwaayadan muslim oo kale riwaayadana muslimaane وقال جابر وحيري إنما, إنما وحكى لماها العمراء الرسينة التي عمرسينة أجازها وكذبيي وتكسيي رسول الله رسول كالله صلى الله عليه وسلم أجازها من حلوان كذبيي هذا الوجه وحنا صلى الله عليه وسلم صحيح صلى الله عليه وسلم وابنيين للوجه أجازها وحمل أي أمضى وتكسيي صلى الله عليه وسلم صحيح عروتي سيمسي كذبي ويه إنما وحكى مع الأمرة عمرسينة التي عمرسينة أجازها وكذبية رسول الله يسولك عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول وين إلى ذكية حمتدان لك على يوسف ناطي ولعقبك عروق على يوسف ناطي فأما إذا قال هدولي هي عرابة لك على يوسف ناطي ما عشت البطنوش دولة إنت البطنوش كلها أبالي البطنوش انتو نوري ودقانا مكو بنتها لك أحلي ما وصول الله عليه duu qofqof yidhahdo intaad nooshay guriga habaar intaad nooshay ceelkan habaar intaad nooshay beertan habaar intuu nooyuu ley soo laabay ka ee midda layi waa sii gudbayda waa hadduu yidhaahdo adaan ku siiyey carruurtaadaan la siiyey kadib hiya lakabay kuu sugnaatay maacisha intaad nooshay hadduu yidhaah fa innahaa siismadaasu tarjicu waa soo laabay ilaa saaxibiga qofkii awal baxshay ayay ku soo laabay kalma ku dhinto وفي لفظ للمسلم واحد كسونا marka halkaas waxa jooda labadii riwaayo ka horeeyay in bukhari wariyay wax xogan arintaas waxa baraabijay ibn mulaqi i'laamku ku baraabijay majalka qodoba wuxuu waa wax la yaabo waxa jooda in riwaayada ugu dambayda muslim markuu nisbayna kuwa ka horeeyay in bukhari wariyay bada mara warina muslim wariyay وفي لفظ للمسلم واحد كسونا امسكوا حتى عليكم كركن اموالكم مليالكم ومليالكم هيستا ولا تفسدوها مليالكم فسادينه فإنه شأن من أعمر قبل عمرسي عمراء عمرسي فهي عمرسين تعصول الذي كي يوصنا في أعمرها عمرسي حيا حامله والميت حامله بالدنتين ولعقيد أمرتي سي كده موصنا بيش مركا صدح صوب علي إنو يراهدو إنو يراهدو لك ولعقيدك أرانك عمرسي كدنا أروبا taas war male qofkii la siiya iskale caruurtiisaana masaaxad mas'alada labaadna waa miduu jaabir ibn cabdillaah sheegay oo ah inuu yidhaha intaad loo shaad leer baad dhimato ana iskale taasna shaki male almuslimuuna calaa shuruudii qofkii lahaa igu soo laabanay hal mas'alaad soo hadlay oo xooga aad xurmood kugu khilaafa oo waa maxay hadduu yidhaha acmartuka waa ku cumri siiyey oo uusan waxa weeyaan shardina ku xidhin oo dhihin intaad noo shacay uusan dhihin abuurtaada kaa dhaxleen midaasna culimmada in badanoo kamid waxay ku tageen qofkii la siiya iskale waana laga dhaxla ku soo laabamay الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين مروي وحلق من عن ابي هريره رضي الله عنه انا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال وحي لا يمنع عنا يمسلو دين جار درس جاره درس كيسا ان يخلص انه كل توكو تلاشو خشبه تنقل في جدار الدرس حقوق الدرس حديث الله dariska xuquuq weyn iskuley ilaa nabigu yiri sala allahu calay wasalam jibriil wuu ila dardaarmay dardaarankiisana igama day ilaa aan isiri wuxuuba dhihi doonaa qaraabayaa laysku dhex yeelay darismaha laysku dhex marka dariska xuquuqdiisu waa weyn tahay qofka dariska guriga kugu dhegan leh hadduu u baahdo gurigaaga inuu qor jiir ku nuto uma diidi karti kitaabku ilaa marka soo rara laakiin shardigeeda inaysan adiga dhibaato weyn kaaga imaanayso di gurigii kaa dumaayo haddee waxa weeyaan qof muslima bararkiis qof kaleeto lagu dheefime oo weliba hantidiisii laakiin darar weyn kaa soo gaarima xoogaa dhibeer ay kaa soo gaaraan mana weynin ama dhibo kaa soo gaarina qofkii dariskaaga ahaa waa u baahay hataa haddaad dacweeyaan waa inuu usoo xukmaa qofka qaadiga oo ilaah ku muto derbiga ka leh ila waa u baahan nabigaana xukmiyey marka haddii darisku u baahan yahay adigana aan dhibaato weyn kugu soo gaaray xaq buu leeyahay dariskaaga inuu ku muto tiir tiir inuu ku muto derbigaaga kuu baahdo xaq buu leeyahay masaladaas waa in la ogaadaa abu hurayra markuu saas ku sheegay dadku banu aadamku waa cajiib waxaana waxa weye inuu wax bixintu waa ku adagta hantidana waa jicin xoogaa dadkii qalka isgeliyeen ugu sheegay waa dhibsadeen haddaana dadkooda dhibsaan waa dhici karta laakiin fiiri marka uma yaquul abu hurayra wuxuu leeyahay maalii araakum maalii maxaa ii sugnaaday araakum xaalaan idin arko muxriqiina xaalaad ka jeesaydan anaa sunnada mar maxaa dhacay waxaad arkaya inaad sunnadan dhibsaydaane oo qof walba isgalay markaan idin war dembiga lagu muto dembide guryaha maxaa dhacay wallaahi allah ku dhaartee la armiyanna waan tuuraya on tuuraya bihaa sunnada bayna akfaatikum garbihiina ku tuuri ama dhibsada maa dhibsanin waa idiin sheegi nabi maxamed sida yidhi qof walba deniskiisa xaq u leeyahay in gurigiisa tiir ku muto hadduu u baahdo gurigaanaa dhibaato weynaysan u keenin marka waa sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam taasna waxay kutusaydaa sunnada siday tahay inaad u sheegto hala dhibsada haddii la rabeen sidaysa diintu lagu soo gaari shayga sunnada waxa weeyaan dadkaa dhibsaaya loogama tago marka hore dadka jaahilbixi u sheeg u sharax markaad u sharaxda kadibna waxa weeyaan dadkaa dhibsanaya sunnada ha uga tegin ee waa inaad sunnada faafidaan haddii sunnada qof markuu dhisada laga tago waxa weeyaan diinku meel ma gaaray الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين مروي وحي ولي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال بيني من ظلم قفك ظلمية قيد الشبر فاعتقد الكيد فاعتقد من الأرض ملكا كمنا ضوقه غرطة ومصر طوبة من سبع أراضين فضلال الملك maalinta qiyaama beeraha boosaska hal taako ama wax ka yarama wax ka badan qofkii dulmiya oo dhul ah maalinta qiyaamaha goortahay qof toddobada dhul meesha uu dulmiyey korkeedaa laga bilaabay toddobada dhulna waa toddoba dabaqo isu saaran sida toddobadan sama isku saaran maaha toddoba qaanadood iyo toddoba goban sida qarowgaasoo kale ay sheegaan waa toddoba dabaqo isu saaran toddobada dhul marka meeshaan u kocay uu dulmiyey ilaa todobada dhul meesha ku dhammaadaan la soo geeyo qoorta loogu xigay makshanka geeyana adoo jiiday markuu geeyana waa lala gooy todobada dhul saasaa loo cadaag labadaas qowla xulmadu ku fasireen todobada dhula qoorta loogu gooy marka meeshaas culummadu waxay ka qaateen masaa'il waaweyn masalada koowaad waxay tahay qofku dhulka korkiisa hadduu milkiyo ilaa todobada dhul asaga iskale hoos asaga leh qof god hoos nama gudi karo haddii xataa loo baahdo nafta in la dalooyo waa in asaga laga barya ilaa todobada dhul asaga leh inuu leeyahay waxa leeyahay waa kamidka loo cadaaba ilaahay qofka xaq uusan ugu lahayn uma cadaabo marka todobada dhul oo qofka loo cadaaba kii yaa lahaa dhulkan hadduu qofku korkiisa milkiyana hawadana asaga leh kun dabadu isa saaran kara qof korkiisa dhisa karaan ma jira asagoo u dhidmin haddii geedka uu ku soo baxo qoyska deriska ah tahay laan oy hawadiisa timaado dhulmiad ku haysata waa inaad ka celida ama aad ka tuurtaa tira geedu meeshay ku baxday iga leh ilaa hawadan asagale dhulkan asagale labadaba asagaa iskale xadiiskana culummadu ka qaataan oy ku sharaxaan ee dhulka hoostiisa wixii laga helo oo dahab ah oo shidaal ah oo biyo ah booska uu leeyahay iyo beertiisana asagaa milki u leh isagaa milki u leh allah subxaana wa tacaala aclam wsala allah wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed